Maamulka degmada Gaalkacyo ay weheliyaan xildhibaanada golaha deegaanka iyo guddiga ganacsatada magaalada ayaa si wadajir u dhagax dhigay wejigii labaad ee interlooga hareeraha laamiga halbowlaha ee magaalada hirgelinta mashruucan ayaa waxa ay qayb ka tahay dadaalla ay iska kaashanayaan dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo iyo ganacsatada magaalada kuwaas oo si wadajir ah ugu howlan horumarinta kaabayaasha magaalada iyo kor u qaadista bilicda duqa degmada Gaalkacyo Maxamed Cabdirasaaq Daacad ayaa ka warbixiya dhagax dhigan waxaanu dhagax dhigaynaa interlooga magaalada ee ah wadada faris magaalaha ee magaalada wadadan labada kilomitir oo cusub ee magaalada hadda laga dhisay waxaanu u samayn doonaa oo maanta aanu joognaa inaannu interloog ka dhigno interloogan cabirkiisu waxa weeye kun iyo siddeed boqol oo mitir oo isku weeran waxaa runtii farxad noo ah inay maanta hawshaas ay bilaabatay horay ayaa runtii u soo wadnay waxa ay ka mid tahay mashaariicda ay sida wadajirka ah ay u qabanayaan bulshada iyo dowladda hoose arrintan marka waxaan rajaynayaa inay guulaysato waxaan bogaadinayaa guddigii ganacsatada ahaa ee ka shaqeeyay hawshan qaar ka mida xubnaha ka qayb galay dhagax dhigan ayaa bulshada ugu baaqay inay ilaashadaan laamigan saaka halkaan waxaan u joognaa dhagaxdhiggii interloog interlooga laamiga labadiisa dacal biyo-shubeennadii ama kanaaladii qofka si uu yaqaano waxay u baahan yihiin ilaalin haddaanu biyo mareenka laga heshaqaynin oo labada dhinac biyihii laamiga aan dhinac loo wajihin oo biyihii aysan soconin waxa weye khasaaruu noqonayaa wuxuu noqonayaa xoog doofaar lagu eriyey wixii qarashkii galay iyo wakhtigii galay
sidaa awgeed waxaan ugu baqayaa bulshada iyo ganacsatada horumarka jecel inay si dhow iyo si wanaagsan ugala shaqeeyaan guddiga loo xilsaaray interlogan ugu dambayn waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo shaqadan ka qayb qaadatay shaqadan maaragtay ka qayb qaadatay la soo cesho oo waddooyinkii iyo soo socodkii iyo si maaragtay magaalada u noqoto magaalo lagu noolaan karo oo lagu ganacsan karo oo laga shaqaysan karaa wax badan la geliyo maanta aan waxba laga garan mashruucan waa mid lagu xoojinayo bilicdii horumarinta magaalada ayaa la qorsheeyey in lagu daboolo toban iyo siddeed malyan iyadoo si gaar ah diiradda loogu saarayo hagaajinta hareeraha laamiga weyn ee magaalada